gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka galmudug doctor maxamed nuur gocal iyo xubno ka tirsan labada gole ee wasiirada iyo baarlamaanka galmudug ayaa magaalada cadaada gobolka guud uga qayb galay xafladda qaantiminta dufcaddii koobaad ee ka howlaha jaamacadda galmudug state university ee degmada cadaado dufcaddan oo gaaraysa toddobaatan sideed arday ayaa ka qalin jabisay kuliyadaha kala duwan jaamacadda galmudug university degmada cadaado gobolka galgaduud ugu horeyn ayaa waxaa ka hadla fafaan ka bixiyay ardayda ka qalin jabisa jaamacadda galmudug gudoomiyaha jaamacadda isagoona sheegay haddoo tirsigooda iyo waxyaabay ka qalin jabiyeen sidii gabdhihii sheekada samaynayay wiilii sheekada samaynayeen ay sheegeen ardayda ka qalinjabinaysa maanta waa toddobaatan iyo sideed siddeetan iyo toddobaatan iyo sideed arday toddobaatan iyo sideed arday baa qalinjabinaya toddobaatan iyo sideeddaa arday afartan iyo sideed ka mida waa gabdho
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa uga mahadsan jaamacadda dufcadda soo saartay isagoona sheegay in dufcaddan qayb ka qaadan dadaalada ku hurna deegaanada galmudug
inkasta cid kasta oo hawshaan qayb ka ahayd oo ugu horeeya agaasimaha madaxtooyada waalidiinta macallimiinta ardada lafteeda oo ifad ku baxshay arrinkan inay joogaan oo ka qaybgalaan jaamacadda iyo cid kasta oo qayb ka ahayd runtii xaruntan furitaankeedii iyo abaabulkeedii iyo meeshay maanta marayso inay soo gaarsato baan aad iyo aada ugu mahad celinaynaa waxaan is leenahay waxaa waxaa lagu gaaray dowladnimada intii hadda hadlaysay ardada iyo macallimiintii iyo maamulkay kulli marnaba lama xusinin waxayna gaarsiiyey inaa halkaan maanta toddobaatan iyo sideed ardayo ay ka qalin jabiso jaamacado badanna ay galmudug ka furan yihiin gaalkacyo cadaado guriceel dhuusamareeb caabadwaa
gudoomiyaha golaha wakiilada galmudug dictor maxamed nuur gacal ayaa xafladda soo isagoona u mahad celiyey jaamacadda iyo ardada ka qalin jibisay waxaan kula daarmar arday si watan waxbarashadooda si kor u qaadaan qoyntooda iyo tayada waxbarasho ee deegaanada galmudug
hambalyada iyo farxadda idinkala qaybgelayo intii timid iyo inta aan imaan jaanis aan u helinba xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa si gaar ah waxaan aad uga welwelsanayn dowladda galmudug oo toban jirsatay dhinaca kale markii la fiiriyana qaan gaartay oo loo dabaaldegay sagaal iyo toban guuradeedii jaamacadda galmudug university ayaa qayb ka qaadan dadaalada huma waxbarashada galmudug